wax muran oo arrintaa ka jiri karaa ma jiraan waxaa usoo kordhay soomaaliya in dekada boosaaso la ballaariyo saddex boqol iyo soddon iyo lix milyan oo dollar la geliyo dowladda imaaraadka ay geliso shirkadan la yidhaahdo d b o oo ay shirkad laga leeyahay wadanka shirkadda imaaraadka carabta marka soomaaliya maxaleer horumar ma gaari karto haddaysan kaabayaashooda dhaqaalaha iska horumarinin anugu dhaqaalayahan baan ahay dhaqaalaan bartay waana fahamsanahay isbedelku meeshuu ka imaan karo isbedel wuxuu ka imaan karaa yani dekadaha oo la ballaariyo waramada oo la badiyo jidadka dalka isku xiriya networka fogiska la yidhaahdo oo dadka isku xiriya dalka oo oo la dayac tiro oo la dhiso taasaa marka waxay keeni kartaa in uu maalgashiga dabada yimaado sababto waxay qof kasta oo soomaaliya imaanaya raba inuu maal gashado waa uu helaa ceeribool kusoo dego waa uu helaa dekada wax ka doorsado waa uu helaa sidii baacadiisa qaado marka taa haddaan yerinin wadanku maalgashina ma helayo cidana ma imaanayso khiraadkana dabiicigaana aqoon iyo dhaqaale iyo khibrad aan kula soo baxaana malihin marka waxaan u baahannahay inaan ka faa'iidaysano khayraadkeenna inagoo isticmaalayna kaabayaasheena dhaqaale oo kuwaasoo u adeegaya in dalka maalgashu yimaado in dalku noqdo dal horumaray insha allah heshiiskan marka cabdi weli dowladda federaalkee dhexe ma og tahay oo raalli ma ka tahay wata dowladda federaalka la qarsoona heshiiska aan gallay raallinayna ka tahay dana wax shidaa dowladda federaalka ma jirta boosasi ku tahay laakiin waxaa kamid tahay kaabayaasha dhaqaalaha ee soomaaliya soomaaliya dhan baana ka faa'iidaysanaysa marka cid gaarulana ma jirto cid gaar uga faa'iidaysanaysana ma jirteen dalkao dhan bay udhexaysaa waxaad sheegtay cabdiweli inaad dhaqaalayahan tahay saddex sano ku dhowaadna hadda puntland waad xukumaysay wax aad isleedahay waa la taaban karaa oo dhaqaalood kusoo kordhisay puntland walaala waa kusoo kordhinay waa la socotaay annaga hadda kaabayaasha dhaqaalo isbedelka ka muuqda ola jeedaan iskada waa la bal waxaan dhagax dhigaynaa dhawaadan oo laamiga ahaa waxaanu dhisnay oo tenderka la socotaan oo hadda dhawaan bilaami doona shaqaysa socotaba ay bilaabatay waxaa wadnaa wareegsi marka kaabayaal laba ma ahan inta ay ciidan gadoodeen puntland ah taas miyaysan ahayn dhaliil adigu in badan dryfood duusha magaalo way qaataan dabxan annaga dhaqaal ka kooban yahay mararka qaarkoodna kharashka yada dakliyadu dowlad kasoo garanaysa isma bixiso oo mararka qaarkood deficit baa gelaysa laakiin waan ku dadaalnaa annagu waxa noogu horeeya oo baryalkana su-aal kaloo reer puntland ay aad isu weydiiyaan madaxweyne waa safaradaadoo bate oo aad la isu weydiiyo ma isleeda dalka aad kusoo kordhisay iyo safarad gasho way isu dhigmaan kharashka ku baxaayo kharashka miisaaniyada wasaaradda maaliya baxay anigu kharashka markaan baxayo ugu baxaya waxa uu yahay safarada kulmay